bismi illahi raxmaan raxiim shirka caadiga golaha wasiirada oo toddobaadkii mar la qabto ayaa maanta isugu yimaadeen xarunta muqdisho waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka marayo waxayna ku qiimeeyeen warmurtiidka ka soo baxay kooxa xiriirka caalamiga ee soomaaliya i c t ee tobankii juun labada kun iyo sagaalka lagu geesho magaalada roomka waxaa kale oo goluhu ka hadlay oo saxaafadeedka ay sida wasiirka u soo saareen hay-adaha u n h c r iyo unisa soomaaliya falanqaandar kadib golaha wasiirada waxay qaateen go-aanada hoos ku qoran waxay taageereen warmurtiidka ka soo baxay shirkii ay magaalada rome ku yeesheen kooxda xiriirka caalamiga i c g ee sagaalkii ilaa tobankii juun laba kun sagaalka waxay si gaara u soo dhoweeyeen go-aanka dowladda tayaani ku gaartay inay dib uga furato magaalada muqdisho safaaradeedii waxayna ugu baaqeen dowladaha kale ee caalamka in ay ku daydaan tallaabadaas wanaagsan oo qeyb ka qaadanaysa oo qeyb ka qaadanaysa mxuu ahay nabadda soomaaliya in kooxda xiriirka caalamka ee soomaaliya ay taageerto go-aanadii igaas iyo midooda afrika ku gaareen in aanu qabateen la saaro dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee xoogaga hubaysan isticmaalaan islamarkaana codsan in arrintaas si degdeg ah looga hadlo tallaabona laga qaado shakhsiyaadka hay-adaha iyo wadamada hortaagan nabadda soomaaliya in hay-adaha qaramada midoobay iyo beesha caalamka dib uga laabtaan dib dib ugu soo laabtaan xafiisyadii ay ka furtaan muqdisho sida ugu dhaqsaa badan in i c g dhaleecayso isku dayga kooxaha xafijirka ah ay isku dayeen in ay afgambiyaan dowladda sharciga ee soomaaliya golaha wasiirada waxay saluug ka muujiyeen siiqada uu u qoran yahay warsaxaafadeedka ay sida wasiirka u soo saareen wakiilada hay-adaha u n h c r iyo unisa soomaaliya oo fadhigoodu yahay nairobi falaaqeyn kadib waxay wax laga xumaada ku tilmaameen inuu wakiilada labada hay-adood isaga khaldameen dowladda sharciga ee aqoonsiga caalamiga haysato iyo kooxaha nabadiidka oo ay horboodayaan shisheeyo ugu horreyntii dowladda soomaaliya waxay rumaysan tahay in shacabka soomaaliyeed ay ku jiraan xaalad aada u adag oo dhinaca bini-aadminada xasuuq barakicin baahi baahsan iyo xaduud iyo gabadfal ay mas-uul ka yihiin kooxa nabadiida oo helay helaya dhaqaale fara badan hog iyo dambiilaal dagaal doona dowladda federaalka kumulgaarka soomaaliya waxay u taagan tahay soo celinta nabadda kala dambeynta kudhaqanka sharciga iyo nidaamka dowladnimo daryeelka shacabka soomaaliyeed ee dhibaatada haysato ilaalinta xuquuqda muwaatinka soomaaliyeed waana rajada qura ee soomaaliya qabta maanta oo ay waajib tahay in beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah hiba gacan ku siiyaan iyaga oo fulinaya ballanqaadkii heshiiska jabuuti ee hogaaminaysay qaramada midoobey dowladda soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa in baaris lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda bini-aadamka ee ay soomaaliya ka wadaan kooxaha nabadiidka ah waxayna ku howlan tahay abuurista hay-adihii ilaalin lahaa xuquuqul insaanka sida ay qabto shareecada islaamka iyo xeerarka caalamigaaba golaha wuxuu si aada uga cambaareeyey uwaana xanuunsanayaa u adeegsiga carruurta da-doodu ka yarta sideed iyo tobanka sano dagaalada islamarkaana wuxuu ciidamada qalabka sida ku boogaadiyey howlgalladii lagu soo badbaadiye caruurtii tiradooda dhammaysan iyo tobanka oo ay soo qafaasheen kooxaha nabadiidka ah si ay ugu adeegsadaan dagaalada iyo ismiyaaminta war-saxaafadeedka labada wakiil ee u n h c r iyo unisef ay ka soo saareen magaalada nairobi sagaalkii juun laba kun iyo sagaalka wuxuu u muuqdaa mid aan u danaynayn soomaaliya inay ka baxday dhibaatada ay hadda ku jirto oo ay hesho dowlad sharci iyo kala dambeyn ugu dambeyntii golaha wuxuu dhaliilay habdhaqanka labada wakiil ee u n c r iyo unisef oo dhaawac weyn ku ah nabadda dowladnimada soomaaliya iyo howlaha gargaarka bini-aadnimo ee aadka loogu baahan yahay waxaana u muuqanaysaa in hadalka labada wakiil uu ahaa hordegid lagu cadqaladeynayo soo jeedinta in hay-adaha qaramada midoobey dib uga furtaan xafiisyadoodii magaalada muqdisho golaha wasiirada ee dowladda federaalka kumulgaarka ee soomaaliya waxay beesha caalamka ka codsanayaan in ay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ku wajahnaa taageerada dowladda ee dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha gargaarka banaadnimo dib u dhifka iyo horumarinta soomaaliya sidoo kale goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ee qaabilsan soomaaliya in ay soo degaan dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada muqdisho si ay ugu fududaato wada shaqaynta xubaadna ugu noqdaan xaaladda dhabta ah ee soomaaliya wabilahi towfiiq